halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta oo jimco ah taariikhdanu ku beegan tahay tobanka bisha shanaad ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah afartan iyo shan dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qoysas reer miyi ahaa oo abaarihii ku ciyrtoobay labada kun iyo lixiyo tobankii iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii oo shaqo abuur ka helay afar iyo labaatan xarumood oo geela lagu xanaaneeya magaalada laascaanood waxaad kaloo idaacadda ku maqli doontaan waraysi ku saabsan kiiskii kufsigii caashe eliyaas oo loo ballansan yahay mar kale maalinta beri ah oo sabti ah maxaa laga filan doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan saddex dhallinyaro ah oo markii ugu horreysay beer dadan ka hirgeliyey degmada gurceel ee gobolka galguduud iyo barnaamijkii dalandool ee aan uga hadlaynay halisaha tahriibka xubinta qiimaha xoolaha waxaad sidoo kale maqli doontaan hadalhaynta dhegaystaha iyo riwaayadeennii amal ee ka hadlaysay arrimaha carruurta balse marka hore dhegaystayaal kusoo dhowaada warka arrimaha bil'aadantinimada uu inoo aqriy waryaheenna maxamed cabdulqaadir socdaal
lixdii sano ee lasoo dhaafay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa waxaa ka jiray rabshado xooggan oo wiiqay hanaanka caafimaad ee dalkaas dadka dalkaasi ayaan badankood awoodin inay helaan xataa adeegyada caafimaad ee asaasiga ah qaybo badan oo dalkaasi ka tirsan dadka ku nool ayaa baqdin joogto ah ku jira iyagoo aanan awoodin inay xaafadahooda ka tagaan si ay adeegyada caafimaad u doontaan iyadoo taasi ka jawaabaysa ayaa hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f waxa ay deegaanada ka hirgelisay xarumo caafimaad oo gurguura si ay daawooyin u gaarsiiyaan dadkaasi magaalada mingale ee koonfurta bari dalkaasi ayaa noqotay meel aysan gaari karin shaqaalaha gargaarka bini'aadamnimo muddo laba sano ah sababo la xidhiira rabshadaha ammaan darada iyo waddooyinka oo aanan hagaagsanayn ayaa weli khatar ku ah kooxo hubaysan ayaana waddooyinka dhigtay isbaaro msf ayaa ugu dambeyn u suurto gashay inay ku laabato magaaladaasi horaantii sanadkan rabshado bishii lasoo dhaafay oo dhan ka socday caasimadda libiya ayay kooxaha gargaarka waxa ay marar badan ka digeen khatare ay ku jiraan saddex kun iyo afar boqol oo muhaajiriina iyo qaxooti isugu jira hay-adaha arrimaha qaxootiga ee qaramada midoobay u n h c r ayaa sheegtay in sideedii bishan duqaymo dhinaca cirka ah lagu qaaday meel u dhow xarun lagu hayo muhaajiriinta oo ay ku jiraan in ka badan shan boqol oo qof taas oo ay ku dhaawacmeen laba qof dhammaadkii abriil warar iskhilaafsan ayaa iyaguna sheegaya in maleeshiyo ay xabado ku fureen xarun kale oo ku taala tiriboli balse waxaa jira in ka badan lix boqol oo kun oo isugu jira muhaajiriin qaxooti iyo dad magangelyo doon ah oo ku sugan liibiya kuwaasi oo badankood aan xarumo lagu haynin warkii oo aad kala socoteen idaacadda ergo dhegaystayaal waana eegeynta ciddii uu warkayaga seegay waxa ay dib uga daalacan karaan ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada iyo websayteyaga radio ergo dot o r g
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdulqaadir socdaal oo inoo soo jeedinayay wararka arrimaha bil'aadantinimada aan ku bilaabay magaalada laascaanood afartan iyo shan dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qoysaskii abaarihii ku ciyrtoobay ee labada kun iyo lixiyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa waxa ay shaqo abuur ka heleen afar iyo labaatan xarumood oo geela lagu xanaaneeyo sida uu warbixintan inoogu soo diray weriyaha raadiyo ergo uga soo warrama laascaanood faarax dubad maxamuud diiriyo waa shan iyo labaatan sana jir ku shaqaysa xirfadda dhaqidda geela iyo ilaalintiisa muddo lix bilooda waxaana u suuro gashay inuu qoyskiisa ka raro xero barakac oo lagu magacaabo xalxaliye oo dhanka waqooyi kaga beegan laascanood una jirta shan iyo toddobaatan kilomitir waxaana uu u raray tuulo ay ku nool yihiin dad barakacayaala oo lagu magacaabo kabaalka xargega oo labaatan kilomitir u jirta magaalada tan laascanood qoyska maxamuud oo ka kooban afar qof ayaa abaartii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii ku waayey boqol iyo siddeetan neef oo adhiya oo uu lahaa taasoo ka dhigtay barakac dhowr bilood oo qoyskiisu ay ku noolaayeen xeradaasi barakaca ayuu go'aansaday inuu shaqo u raadsado gudaha magaalada tanlaas caanood kadib markii nin ay saaxiib ahaayeen oo geel u raaca niman ganacsataa duleedka magaalada laascaanood uu u soo sheegay haddii uu halkaasi yimaado inuu ka helayo shaqo laba bilood oo uu shaqadaasi raadinayey ayuu helay shaqadaasi geeldhaqista ah waxaana uu ka qaataa lacag dhan boqol iyo siddeetan dollar tan iyo bishii disembar siddeed bilood ka hor markaasoo yimi gudaha magaalada laascaanood ma lahayn markuu imaanayay laascaanood wax xirfada oo uu kaga shaqaysto magaalada gudaheeda geela ayaa waxaa xanaaneeya maxamuud iyo afar dhallinyaraah waxaana lagu xanaaneeyaa xero ku taala duleedka magaalada laascaanood una jirta toban kilomitir tirada geelaasi ayaa dhan boqol iyo toddobaatan halaad maxamuud ayaa mushaarka u qaato siddeetan dollar oo ka mid a waxa uu ku maareeya nolosha qoyskiisa halka uu dhigto boqolka kalena sida uu u sheegay raadiyaha bili'aadanimada ergo noloshoodii wax bay heleen oo dee daryeelkoodii ay heleen bilmatel nafac weyn oo dee magaranaysaa dee iyaga dee miisaaniyadooda lacagta aan reerka u diraa dee noolo fiican ama dee dhar ha ahaato ama magaranaysa baasto ama beriis ha ahaato ama dee daryeel kale ha ahaato magaranaysaa dee wax weyn oo nafaca dee uqabataa macnaha ama dee kumeel aad oo macnaha dee ugu toosan oo dee annaaan dee aan ugu maqnahay dee iyagana dee anfac uga jibsanayaan dhibaatay dee meela wax laga soo diro iyo dee laxoolihii dee iskaba dhamaado xoola ma jiraan dee wuxuu qofku wuxuu haysto ama dibadda looga keeno ama hay-adaa ka helo ama dee anigu aan usoo geeyo dee macnaha daryeelkoodii hore iska gabaabsiya buu ahaa kan maanta laakiin se waa alxamdulillah maxamuud ayaa qorshaynaya marka lacagta kayd kuu badato inuu xoolo ku gato si uu noloshiisii hore miyiga ugu laabto lix bilood oo uu ka shaqaynayay halkaasi waxyaabaha uu qabto ee kala duwan waxaa ka mid ah lisidda geela siinta raashinka iyo ka qayb qaadashada iibgeynta caanaha geelaasi laga liso intii ay ku jireen xeryaha barakacayaasha qoyskiisu waxay ku tirsanaayeen raashin gargaar oo ay ka helaan hay-adaha samafalka mararka qaarkiina ay ka heli jireen raashin aan ku filayn oo isugu jira bur bariis iyo sonkor oo muddo bila ay isticmaali jireen inkastoo bilihii ugu dambeysay ay gabaabsi noqdeen raashinka laga bixiyo xeryaha barakacayaasha ee dadkaasi ku nool yihiin sababta ugu weyn ee maxamuud ku dhalisay in qoyskiisa uu shaqo ugu doonto magaalada laascaanood ayaa ahayd xaaladda qoyskiisu ku sugnaayeen iyo inuu uun isbeddel ku sameeyo si uu uga guuro xerada nolol fiicanna u helo sannadadii dambe dalka waxaa ku soo kordhayay ganacsiyada la midka fikirkan in geela la xanaaneeyo islamarkaana caanihiisa la iibiyo cabdiraxmaan jaamac mire oo ah ganacsade ku nool magaalada laascaanood ayaa afar sano ka hor xanuun lagu xanaaneeyo geela ka furay duleedka magaalada laascaanood oo caanihiisa la iibiyo xaruntaasi waxay shaqo abuur u samaysay sagaal qof oo afar ka mida ay yihiin dadkii xoolahoodu ku waayay abaartii dalka ka dhacday labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxayna isugu jiraan dhallinyaro kuwaasoo xanaaneeya geela iyo kuwo ka shaqeeya iibgeynta caanaha waxaana uu tilmaamay in afar iyo labaatankii saacba laga liso boqol iyo afartan litir oo caana loona iibgeeyo dukaamo ku yaalla magaalada laascaanood halkii litirna lagu iibiyo hal dollar
wallaahi nacfiga uu leeyahay magaalada laascaanood awal caana dhaya lagamaba heli jirin haddeerun baa wax caana dhaya laga helaayo dee caanaha magaalada geelashan magaalada aygeeda u dhowaa ee lasoo xerxereeyey ba haddeer caana laga helaa laakiin awal hore haddaad wareegto wareegto caana dhaya kamaad heli jirin lakiin haddeer salaada cishe salaada maqrib casar maqrib waad ka helaysaa caana dhaya haddeer anigu caanaha waxaan qaadayaa afarta shantiiyo barhkii baan joognaa lixda oo waxlaa baan magaalada tegaya salaada maqrib magaalada ku tukadaa caanahana waan geeyaa aroortiina saasoo kalean u qaadaa magaaladaan geeyaa meheradaan dhigaa maqaaxiyo dukaamo waxaasa baan geynaa dabeedna magaalada iibsata geelan lagu dhaqo meel laascanood u jirta toban kilomitir ayuu sheegay cabdiraxmaan inuu cunto ahaan u siiyaan makaal geley caws boorash iyo biyo loogu soo dhaamiyo booyad kadibna birkad loogu shubo mustafe maxamed cabsiye waxaa qoyskiisu ay ka kooban yihiin siddeed qof waxayna ku nool yihiin xero barakac oo ku taalla deegaanka dharkayngeeyo oo sagaashan kilomitir dhanka koonfureed ka xigta magaalada laascaanood kadib markii xoolihiisii oo gaadhayay saddex boqol oo neef oo adhiya ay uga le'deen abaartii dalka ka dhacday sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii muddo sannad ka badan oo uu shaqola'aan ahaa ayuu maqlay inay jiraan xeryo lagu xanaaneeyo geela kadibna waxa uu isku dayay inuu shaqo u raadsado muddo bila ayuu subax walba shaqo u raadsan jiray xarumahaasi lagu xanaanayo geela inkastoo uu shaqadaasi helin bishii koowaad ee sannadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayuu sheegay inuu dhowr shirkadood oo kuwa geela xanaaneeya inuu ka codsaday shaqo isagoo u sheegay inuu leeyahay xirfad uu geelaasi ku dhaqi karo laakiinse uma suuro gelin mustafe iyo toddoba dhallinyaro ah ayaa ka shaqeeya xarun lagu xanaanayo boqol iyo siddeetan neef oo geel ah waxaana mushaahar ahaan uu u qaataa bishii boqol iyo labaatan dollar sida uu sheegay macnihi maxaan ku dhahay waxaa kan layihahdo dee waad aragtaado xoolaha kalena baadiyaha jooga ee macnihi maxaan ku iyada lagu foofiyo wax badan oo kaga bedelan yahay oo macnihi maxaan ku dhahay waxaa kan layihahdo uu kaga bedelan yahay way jirtaa sida macnihi maxaan ku dhahday nacfiga la nacfisanayo oo kale macnihi maxaan ku dhahday waxaa kan layihahdo hawl yaraanta haddee maalintii wuu iska dareeraa jeexa dhow ku dareeraa casarkiiba lasoo saaraa mustafe waxaa kaloo uu sheegay in nolosha qoyskiisu ay isbedeshay ayna helaan wax fiican oo ay cunaan hoyga ay degan yihiin hoyga ay ka degan yihiin xerada barakacayaasha ayaa ah qol hoos dhagax ka korna jiingadka awalna waxay nolol ahaan ku noolaayeen cooshad sidoo kale waxa uu qorshaynayaa inuu carruurtiisa geeyo goob waxbarasho maadaama markii hore ay haysatay duruufo dhanka waxbarasho la-aanta oo ay sababayeen dhaqaala la-aantu xarumaha lagu xanaaneeyo geela ee ku yaala magaalada laascanood bannaankeeda ayaa gaadhaya afar iyo labaatan kuwaasoo shaqaabuur ay ka heleen afartan iyo shan dhallinyara kuwaasoo ka soo jeeda qoysaskii abaaraha ku caydhoobay sannadadii labadii kun iyo lix iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii faarax dubad raadiyaha bili-aadannimada ergo magaalada laascanood aad ayuu u mahadsan yahay faarax dubad oo warbixintaas magaalada laascanood inooga soo jeedinayey
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto nabdaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
halka aad weli nagala socotaan waa raadiyo ergo waxaa inoo soo socda waraysi aan la yeelanay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada garowe uga soo warrama oo aan ka waraysanayno kulanka berri loo ballansan yahay ee kufsigii caashe ilyaas waxa laga yeelayo balse marka hore xubinta qiimaha xoolaha oo gaalkacay uu inooga soo diray wariyaha ergo jibriil cusmaan
mahadsaned cabdi fataax xubinta qiimaha xoolaha waxay idinkaga imaanaysaa suuqa gaalkacyo gaar ahaan suuqa lagu iibiyo ariga idaha iyo geela waxaan la joogaa siciid xoosh xanaf oo ka mid ah dulaalinta suuqan siciid kusoo dhowow raadiyo ergo waayahay siciid bal waxaad tafaasiil naga siisaa qiimaha ariga gaar ahaan adoo noogu hormaraya dhanka dhoofka xagga dhoofka ariga dhoofka oo dhadhoofinayo waa saddex wey ilaa siddeetan doolar toddobaatan doolar wax saas weeye aiga ariga dhoofkaa marka heerka koowaad heerka labaad iyo heerka saddexaad haddaad noo kala sheegto haddaan idiin kala sheego waa ilaa toddobaatan shan lixdan hoosayn waa lixdan weeye waayahay dhanka qaliinkaoo kale haddaan eegno dhanka qaliinka waa sagaashan birmada midka midka ku xiga waa siddeetan siddeetan shan siddeetan toddobaatan weeye waayahay dhanka dhaqaalkao kale marka dhaqaalka haddaan eegno iyaga intee la kala siisanaya dhanka dhaqaalka birmada riyaha birmada baleristaha waa siddeetan iyo shan ilaa siddeetan ilaa toddobaatan ilaa toddobaatan shan wey waayahay marka maxaa isbeddela toddobaadkan oo ku yimid qiimaha ariga waxaa isbeddela xoogaa maalmihii hore hadduu suqaadka ka hor arigu waa ka cadsanaan laakiin soonka haddee xoogaa hoos buu dhacay sababtu maxay tahay uu hoos ugu dhacay waxaa sababaya macnaha dadkiiba dadkiiba macnaha waxaa weeye mataqaanaa xoogaa caajis baa yimid xoogaa lacagtiina waa waa yaraatay xoolihii markay qaaliyoonaan suuqa dad badan baa ka baxay
marka waxaan ognahay xilliga soonkoo kale in dadku hilibka ay si aada u iibsadaan gaar ahaan iyagoo qallinka geela iyo arigaba eegahaya marka sababta uu hoos ugu dhacay maxaan ku sheegi karnaa sababta hoos ugu dhacay xagga geela hilibka loo batay agga geela xagga geela hilibka baa loo batay afurka way u baday marka arigu saas wuxuu xoogaa xoogaa hoos ugu dhacay ariga halkan yimaada sayladan halkee ka kala yimaadaa aa koo koof koofurna baa ka yimaadaa xaggaas iyo qoqolyo baa ka yimaadaa meel xagga iyo qoqolyo koofur labada ka yimaada marka ariga ugu qiimaha badan ee suuqan lagu iibsanayo ee sida weyn loo iibsanayo kuwee ka mid ah waa qaali wey waa fiican yahay geelu waa qaali wey soonka soonka haddee intii sida loo gaadhay wuu qaaliyoobay waayo hilibkii baa markaa dadku qof kastaba hilibku ku afuraya marka sidaas darteed wuu qaaliyoobay saas dadkeed wuu qaaliyoobay waxa weeye hilib hilibka la dareenayaadoo afurka xagga hilibka buu dadku darenaya afurka xaggiisa waxa weeye hilibkaasaa dadka ka celiyan soonka marka ma leeyahay suuq fiican geela geel waa fiican yahay aad buu fiican yahay laakiin wuu yaraaday aad baad umahadsantahay siciid
aad ayuu u mahadsan yahay jibriil cismaan oo gaalkacay inooga soo dirayay xubinta qiimaha xoolaha haatanna magaalada garowe waxaa mar kale laga furi doonaa magaalada garowe ee caasimada puntland kiiskii kufsiga ahaa haddaba waxaa laga filan kara biri kiiskaas xogtiisa waxaan ka wareysanay wariyaha ergo ee garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji cabdiraxmaan soo dhowow bal inooga warbixi maalinta ugu dambeysay ee kiiska caasho iyo maalinta beri ah waxaa laga filan karo inay maxkamadda ku dhawaaqdo waa mahadsan tahay cabdifataax maalintii ugu dambeysay ee maxkamadda la keenayay kiiska caysho waxay ahayd maalintii ugu horeysay ee dadka puntland jooga ama dadka soomaaliya jooga oo dhan ay diirada gaarka ah ku wada hayeen kiiska kan oo in ka badan laba bilood markii uu dhacay aan wax wara laga helin dadkuna ay aada u danaynayeen inay wax ka ogaadaan maxkamad maxkamadda darajada koowaad ee magaalada garowe ayaa kayska qaadaysay waxaa lagu qaaday meel aan ahayn maxkamadda waxaa la geeyey xarunta gobolka oo leh howl weyn si dadka intooda badan ama bulshada danaynaysa kayska kan ay uga soo qeyb galaan si weyn ayaa dadku isha ugu hayeen sababtoo wuxuu ahaa fal dadka saameyn ku wada yeeshay dil iyo kufsi isku jira ayuu ahaa oo dad badani ay geysteen oo loo geystay gabar yar oo labaiyo toban sano jir ah sida maxkamadda horteeda laga sheegay maxkamadda waxaa la keenay toban eedeysane oo falkaasi ku eedeysan oo muddo laba bilood ah uu baaritaan ku socday baaritaanka ku socday wuxuu ahaa laba qaybood baaritaan ay wadeen hay-adaha dembi baarista oo dib ka bilowday iyo weliba baaritaanka dhiicaanada habka seyniska loo baaray ama forensic seyniska hay-adda forensiga ee puntland ay inta dhiicaana ka qaaday markii falku dhacay afar labaatanki buu falku dhacay shan iyo labaatanki inta dhiicaana ka qaaday dabadeedna baaritaan lagu sameynayay muddadaas kiiskii halkaasoo ka bilowday maalinimadii sabtida ahayd iyada oo dadka oo dhan ay diiradda ku hayeen xeerlaaliyaha ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee puntland ayaa kayska dacwadda oogayay qareenada eedeysanayaashuna waa ay joogeen oo laba qareen ayay ahaayeen toddoba dembi ayaa xeerlaaliyaha ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud maxamed xarad cali uu kusoo oogay dadka ku eedeysan falkan wuxuuna maxkamadda horteeda kusoo bandhigay cadaymo muujinaya inay falkaasi ku lug lahaayeen sidoo kale dadka eedeysanayaasha ah ee tobanka qofa u kala qaaday laba qaybood qaybta koowaad waxa uu u qaatay saddex qof oo ah eedeysanaha koowaad ilaa iyo eedeysanaha saddexaad oo uu ku jiro eedeysane afartan iyo lix sano jir ah iyo laba wiil oo walaal ah macnaha saddexda qof ee ugu horeeya oo eeda koowaad ay ku dhacaysay iyo toddobada kale oo iyagana eed gaara lagu oogay maxkamadda horteeda ayuu xeeraaliye ku-xigeenka guud ka sheegay in saddexda qof ee ugu horeeya oo laba ka mid a ay walaala yihiin midna uu afartan iyo lix sano jir yahay cabdiraxmaanow beri waxaa la filayaa in mar labaad dacwadii dib loo furo dadka iyo warbaahintaba isha ayay ku hayaan in kiiskaasi uu beri furmayo maxaa laga filan karaa waxaa muuqata oo laga filan karayaa inuu ay qaadan doonto wakti badan ama wakti toddobaadkan iyo toddobaadka xiga iyo dabcan ka badan inay qaadan doonto in maxkamaddu ay xukunto sidaas ayay dorasayaan dadka sharciga yaqaana oo aan wax ka weydiinay iyo waxyaabo badan oo kale ilaa toddoba dembi ayaa lagu oogay eedeysanayaasha hadda la hayo marka waxay leeyihiin dadka sharciga yaqaana kuma filna garmaqalkeedu maalin iyo laba kuma filna waxaa laga yaabaa inay u baahato wakti intaasan ka badan laakiin berito waxaa la filayaa dacwad tii ugu kululayd ama tii ugu cuslayd ee dadku ay sugayeen inay wax ka ogaadaan inay berito dhici doonto sababtoo ah dhinaca kale ayaa la maqli doonaa ee difaacooda eeda keliya ayaa la maqlay laakiin dhinacii kale ayaa waxay isku difaaci doonaan la maqli doonaa mid kalena aan kugu diro cabdifaaxo dhammaan eedeysanayaasha waxay garsooraha ama xaakimka hortiisa ka sheegeen midkoodna inuusan falkaasi gelin oo ay falkaasi beri ka wada yihiin kayskana waxaad moodaa inuu ku aruuray saddex qof laba wiil oo walaal ah oo dhalinyaro ah oo midna afar iyo labaatan sano jir yahay midna soddon iyo afar sano dabcan dhinka kalena oo mid kale ama nin oday ah oo kale ama nin jir jir culus oo ilaa afartan iyo lix sano jirana uu heliyo saddexdaas qof ayaa moodaa kiisku inuu hadda la sugayaa waxay tahay in la maqlo dhinaca eedaysanayaasha difaacood cabdiraxmaanow ugu dambeyntii adigoo soo koobaya ma laga yaabaa isla biri markii kiiskaas ee dib loo oogo in go-aanka halkaas lagu gaaro mise dib baa laisugu soo laabanaya waxay mar walba go-aanka maxkamaddu wuxuu ku xiran yahay caddaymo ku filan oo dhinac walba ah maxkamadda marka la joogo lama fisho go-aan hal dhinaca dadku hadda waxay danaynayaan inay maqlaan in la xukumay dadkii geystay keiskii ama dadkii galay keiska caaisho in la xukumo laakiin maxkamadda marka la joogo arrintu sidaas ma ahan maxkamaddu waxay inta badan ku dadaashaa in labada dhinacba ay cadaalad helaan oo laga wado dhinacna inaan lagu xadgudbin marka inta badan waxaa dhacda kaisasku markay sidaan u culus yihiin kuma filna maalin iyo labo maxkamadda la keenay wakti badan bay qaadataa keiskana wuxuu u egyahay inuu ka dheeraan doono marka la fiiriyo toddobada eedeysane ee kale oo ilaa hadda aan lagu soo oogin wax gaar ah ama caddaymo gaar ah oo lagu hayo aan maxkamadda horteeda la keenin laakiin lagu eedeeyey si guud toddoba dembi iyaga iyo saddexda eedeysane aan haddaaya sharaxnay marka iyaga laftarkooda ayaa u baahnay in la maqlo hataa waxa ay ku eedeysan yihiin cadaymahoodii la hubiyo waxaa laga yaabaa baaritaano dheeraada in loo baahdo waxaa laga yaabaa in beri in lasoo gebagabeeyana waa dhici karta labada dhinacba waa la filan karaa laakiin waxaa loo badinayaa in waktigu intaan uu kasii badan karo aada ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan maxamed xaaji halkaad weli nagala socotaanna waa raadiyo ergo wili erga ayaad nagala socotaan qaybihii dhexe ee idaacaddeenna ayaynu ku guda jirnaa haatanna dalandool oo aan uga hadalno halisaha tahriibka hay-adda gif hoob ee ka shaqaysa arrimaha wacyigelinta caafimaadka tahriibka iyo haweenka ee magaalada kismaayo oo dhallinyaro gaadhaysa laba kun oo dhallinyaro ah ka wacyigelinayso halista uu leeyahay tahriibka waxaa barnaamijkan inooga soo diray magaalada kismaayo wariyaha raadiyo ergo axmed maxamed axmed toronto
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aada joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo aan uga hadalno halisaha tahriibka toddobaadkan barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa hay-adda gif hob soomaaliya oo ah hay-ad maxaliya oo ka shaqaysa magaalada kismaayo ayaa dhallinyarada waxa ay ka wacyigelisaa khatarta iyo dhibaatada u leeyahay tahriibka waxaana arrintaasi aanu ka wareysanay madaxa hay-adda gif hob soomaaliya cabdirasaaq sheekh maxamed isagoo aan weydiinay bal siyaabaha ay dhallinyarada uga wacyigeliyaan khatarta tahriibka wacyigelinta qeybo kala duwan aan qabanaa markii hore waxaan ku fikirin waxay ahayd in hadafka iyo ujeedada guud ee aan u sameynay wuxuu ahaa badbaadinta mise rajasiinta ummadda soomaaliyeed barnaamijka waxaan u macdarnay gif of soomaaliya soomaalida in rajo la siiyo rajo lagu abuuro la tuso in wadooyin kale ka fudud ay jiraan wadooyinkan dhibaatada iyo qaharka iyo maarata halista loo gelayo runtii sanadkii tegay waxaan bilownay mashaariicyo kale laakiin mashaariicdan mashruucan maaragtay ee ah wacyigelinta dhallinyarada ee laga wacyigelinayo tahriibta iyo dhibaatada ay leedahay iyo saameynta ay leedahay iyo weliba dalka saameynta ay ku leedahay iyo dadkaba waxaan bilownay sanadkan labada kun toban iyo sagaalka waana barnaamij aan ugu talagalnay in dhallinyarada laga wacyigeliyo tahriibta waa la socotaa barnaamijkan tahriibta ma ahan barnaamij maanta maxaa loo bilaa la dhihi karo maxaa sanad hor loo bilaabi waaye muxuu hadda u bilowday la dhihi kara maaha tahriibta mar walba waa joogto way socotaa dhallinyarada soomaaliyeedna shaqa la-aan ayaa ku haysa dalkii dalkii wuxuu kasoo kabsanayaa burburkii dhibaatadii saameyntii uu ku yeeshay dagaalkii sokay uu kasoo kabsanayaa hadda waxaa muuqda ifaalo rajo ah in dalkii uu fahmay nidaamka dowladda daadejinta dowladda la fahmay laakiin weli lama helin system mise nidaam fadhiya oo dhallinyarada boqolkiiba boqol loo ballan qaadi kara in shaqooyin ay helayaan soo sidaa darteed waxaa dhacday marka in dhallinyaradii baahi iyo culeysyo badan ay dareemayaan oo ay danta ku qasbayso in dalkii ay ka tahriibaan oo dalal kale u hajiraan maaragtay ayagoo raadinayo fursado shaqooyin ay ku helaan waa gartay marka ujeeddada aad idinka ka leedihiin in aad samaysaan wacyigelintan aada qabataan maxay tahay annaga ujeeddada ugu muhiimsan aan ka leenaha waxay tahay badbaadinta dhallinyarada soomaaliyeed in dhallinyarada soomaaliyeed ay noo badbaadaan in dhallinyarada soomaaliyeed dalkooda ay u arkaan inuu haysto kheyraadka ugu qaalisan ugu muhiimsan ee adduunka isla markaana ay kasoo saaran karaan in ay u baahan yihiin in la tuso keliya sida kheyraadka loo soo saarto iyo xagga laga soo saarto barnaamijkan waa wacyigelin oo aan doonayno in aan ku hanano qalbiga mise dareenka dhallinyarada soomaaliyeed aanan kaga badbaadina noloshooda waxaan la soconaa hooyooyin badan ayaa ilmahooda ku waayay tahriib badii ku dhammaaday waalidiin badan ayaa maaragtay haatan jooga oo carruurtoodii badii ku dhammaaday marka in waalidiintaas aan rajadooda soo celino dhallinyarada soomaaliyeed rajadooda aan soo celino aan siino kalsooni dalka in lagu noolaan karo dadkiina aan ka badbaadino sidoo kale dhallinyarada waxaan ka arugnaa fikirkooda iyo aragtidooda aan ka arugnaa waxaan siinaa warqado ee su-aala aan ku weydiinayno su-aalahaas jawaabahay ka bixiyaan jawaabahay ka bixiyaanna waxaan ku waxaan ku dadaalnaa in hadhow dhallinyarada kale aan la fariisanayno aan u qaybino oo aan weydiino isla su-aalahaas oo kale kadibna aan ogaano boqolkiiba meeqaa sanadkan mise bishaan mise labadan bilood lasoo dhaafay mise saddexdan bilood meeqaa boqolkiiba aan hoosu dhignay baahida tahriibka loo qabay marka nidaamka aan u isticmaalno waxay tahay aan doonayn inaan ku badbaadino waa in dhallinyarada maskaxdooda aan ka bedelno habka ay u shaqayso iyo dhanka ay u socoto waa gartay marka iyaga sideebaad kulamada ugu qabataan dhallinyarada sideebaad isugu keentaan kulamo gooni oo goob gooni aad ugu qabataan bal qaabka aad u qabataan wacyigelintaas niyahow annaga waddooyinkaa isticmaalno ee ugu muhiimsan waa saddex waddo waddo waa weji ka weji maaragtay fool ka fool in dhallinyaradii aan ballansanno xaafad xaafad aan u ballansanno guddoomiyaha xaafaddaasi oo dhallinyarada aan la ballanno dhallinyarada urur dhallinyara jira xaafadaha kismaayo waa la isgaranayaa in dhallinyarada aan la fadhiisanno ay noo ballamiyaan dhallinyarada shan iyo labaatan soddon intay noo ballamiyaan la fadhiisanno guruubyo aan usii kala jibinno gruubkiiba hal ruux laba ruux annaga ah oo khabiiro ah oo fahansan oo maaragtay shaxda iyo maaragtay qaabka dhallinyarada loo wacyigelin karo fahansan in aan ula fadhiisano weji ka weji waa kaas in dhallinyarada si toos loola fadhiisto gabdhaha si toos loola fadhiisto wiilasha si toos loola fadhiisto waa gartay dhallinyarada markaa taargetka idiin ah ama aad aada wacyigelinta usoo xulanaysaan waa dhallinyaro nooceeya seebaadse kusoo xulataan
dhallinyarada horta annaga taargetka noo ah waa gabdhahii wiilal dadooda ay u dhaxayso ama ay ka bilaabato sideed iyo toban ilaa soddon iyo shan waa da-da saxda ah ee dhallinyarada loogu talagalay intaan taageedka saarno xulashada markay imaato xulashada waxaan ku xulanaa waxay tahay in dhallinyarada sida marka loo qabanayo kale ciyaaraho kale markay jiraan in garoonka ciyaaraho kale intaan tagno boorarkeeni iyo boorar aan diyaarinaa maaragtay warqado sikra loo diyaariyo in loo dhedhiiyo gacmaha loo saaro nidaamka waan samaynaa in maaragtay marka ciyaaraho kale la dahafurayo kale inaan fanaaniin annaga naga tirsan oo koox ah inaan ballamino oo halkaa ay kusoo bandhigaan in yaroo majaajilo yar gaaban iyo maaragtay heesooyin oo ka wacyigelinaya tahriibta ay usoo jeestaan isboortsiga iyo howlahan kale ay ku mashquulaan nidaamkaas waa u marnaa oo maaragtay waa sameynaa midda kale oo aan kula kulano dhallinyarada waxay tahay in dhallinyarada xaafadaha waxay leeyihiin sidaan hore kugu sheegay goobo cayiman oo loogu taga dhallinyarada inay ku kulmaan ku sheekaystaan oo dowladda mise maamulka uu u diyaariyo goobahaas aan u tagnaa aan ula fadhiisanaa aan kala hadalnaa sidoo kale waxaa jira goobo sida goobaha ay wax ka akhristaan oo kale buugaagta ka akhristaan oo kale ama goobaha iskuulka oo kale markay joogaan jaamacadaha oo kale marka la xirayo oo kale inaan fursadaha ka faa'iidaysano inta badan dhallinyarada waxaan ku helnaa goobaha ayaga iskugu yimaadaan waa gartay marka sidee baad uga dhaadhicisaan marka idinka fikirka a aaminsantihiin ninkan dhallinyarada maadaama aaminsan yahay inuu tahriibo inuu waddan shisheeyo tago inuu soo shaqaysto laakiinse uusan aaminsanayn wadankiisii inuu maaragtay uu ku nagaado sideebaa fikirka uga bedeshaan runtii waxaan xilli hore kusii talagalnay in qofkan dhallinyarada ah markaad waxa u sheegtid inuu ku dhahnay waxa ii sheegaysid waxba kama jiraan waa tusaale inuu baahan yahay wuxuu arkay inuu baahan yahay waxaan u diyaarnay muuqaalo yar yar oo gaaban oo shan iyo toban daqiiqo shan daqiiqo siddeed daqiiqo intaa ka kooban muuqaaladaasaan u daarnaa waxaan tusnaa qof dhallinyaro ah oo ganacsado ah oo maaragtay ganacsigiisa uu ilaahay u kiciyey oo magaalada ka shaqaysanaya waxaan tusnaa qof dhallinyaro ah oo beero ama maaragtay beeraha ka shaqaysanaya ama kalluumaysiga ka shaqaysanaya waxaan tusnaa muuqaalo ururo ama koox ama maaragtay iskaashato kalluumaysiga ka shaqaysata iskaashato ka shaqaysata beeraha iskaashato ka shaqaysata ganacsiga intaasoo muuqaalaha oo diyaarsan oo qofka keenaysa in fikrigiisa ay bedelmato mise waa mid muddo leh oo xilibaad maaragtay ay ku eg runtii annaga wacyigelinta ku aadan tahriibka lama dhihi karo waqtigay leedahay waqtigaasaan joojinaynaa ama waqtigaasay dhammaan doontaa laakiin waxaan kuu sheegayaa in ay jiri karaan mashaariicyo kale barnaamijyo kale oo ka duwan kan hadda aan wadno inaan sii samayno annagoo sidoo kalena kana sii dardargelinayna marka laakiin ma dhihi karno xilligaasu ku egyahay ama xilligaas ma dhammaanayo ma dhihi karno in qof dhalinyaro ah oo soomaali ah uusan tahriibin intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii dalandool oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay hay-adda gif hob oo wacyigelin ka samaysa magaalada kismaayo iyadoo dhalinyarada ka wacyigelisa dhibaatada tahriibka intaan ku kulmayna barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeedhan ka dhegaysto raadiyo ergo raadiyo cadaado maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo
saadaashu waxay tilmaamaysaa in roobabkii gugu ay si baahsan uga da-ayeen guud ahaan waddanka maalmihii lasoo dhaafay xarumo kuwa la socoshada roobabka ah oo ku yaal koonfurta soomaaliya waxa ay diiwaan geliyeen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay roobab heer dhexe ah dhinaca gobollada bartamaha iyo waqooyigana ayaa iyagu aan roobab badani aysan ka di'in dhulka sare ee etoobiya ayaa iyana waxaa ka da-ay muddadii toddobaadkahayd ee lasoo dhaafay roobab wanaagsan kuwaasoo keenay in heerarka biyaha webiyadu ay aad kor ugu kacaan saadaasha roobabka ee saddexda maalmood ee soo socotaa waxay tilmaamaysaa in roobab heer dhexe ah ay ka di'i doonaan meelo kala duwan oo waddanka ah dhulxeebeedka waqooyiga waddanka ku yaal ayaan iyaga laga saadaalin inay ka di'i doonaan wax roob ahi saadaashanna waxaa idiin soo gudbisay mashruuca maamulka biyaha iyo dhulka soomaaliya ee iswaalim oo ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw
qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu weli ku guda jirnaa waxaa inoo soo socda xubinta hadalhaynta dhegaystaha iyo riwaayadeennii ka hadlaysay arrimaha carruurta ee amal balse aan aadna gurocel maxamed cali axmed waxa uu ka mid yahay saddex dhallinyaro ah oo markii ugu horraysay beer dadan ka hirgeliyey degmada gurceel ee gobolka galgaduud maxamed oo cilmiga beeraha ka bartay jaamacad ku taalla magaalada muqdisho ayaa bilaabay inuu wax beero oo shaqo ka dhigto asaga iyo saaxiibadiisa beertii ugu horraysay oo dadan oo gurceel laga hirgeliyey wariyaha ergo ee galgaduud cabdirasaaq xirsi haajirow ayuu u warramay beerta horta waxay u shaqaysaa qaab oo inaysan biyuhu amase roobko kale oo beer broductigeedu oo aada u sarreeyo sidoo kale beertan waxaa ay faa'iida eelaada waxay tahay inay biyihii iyo kale ay ku dhaqaalayso sidoo kale in dalagii ay katalysed ay kusoo samayso ay micnaha si degdega ay kusoo bixiso in waxay kale ku samaynayso waa meel guri xiran ah oo cayayaanadii ha ahaato baaladii korkaaga imaanahaaso waxaasoo dhan ayay kaa difaacaysaa faa'iidooyin badanna way leedahay micnaha beertan maxaa kamid ah faa'iidooyinka ay leedahay faa'iidooyinka ay leedahay waxaa waaye in beertan in biyihii inay ku beeqaamiso inaysan kaa rabin shaqo saas u badan oo aad maanta aad qabanayso wax ku falayso waardiye badan inaysan kaa rabin oo meel kuu dadan oo kuu xiran inay tahay sidoo kale ay dalagii ay kuusoo dedejiso waqti temperaturkeedii wixii inay wada wada wada ay ay controlo yihiin qoraxdii sidoo kale qoraxdii banneed oo kale geedaha ku dhici lahayd inay ka controleyso biyihii la siihayo cabirkiisa geed walba in la yaqaano faaidooyinka faaidooyinkoodu faaidooyin la soo koobi karo maaha biyaha waxaa loo isticmaalaa qaab oo irrigation ah oo geed walba in salkiisa ama meesha uu ka baxayo ay leedahay dulaal ay biyuhu ka dhibcaan waxaa jirta haan tubo kasoo qaadaysa tubadaasna ay u qaybinayso tubooyin kale oo ayagana drip irrigationka ka samaysan god walbaana uu leeyahay dulalkii oo biyaha uu ku shubay yaa idinka caawiyey maalgelinta oo kale maxaase ku baxay horta maalgelinta xaggeeda cid naga caawiso oo maanta gacan naga siisay ma jirto laakiin xagga gacansiinta micnaha inaan barnaamijka aan bilowno inaan ayna hawsheedii dhamaystirno waxaa naga saaciidayay shirkadda amase kambaniga dalbida constructionka oo asaguna qaabilsa dhinacaas dhismaha laakiin wax fan ah amayse sheegin taa kula kale ah oo aan qof ka helna ma jirto annaga le jeebkeenna waxa innaga isku hawlsanay fankeedana lacag saas u badan ma aha wax iska lacag haddii cirka aado ama ilaa adiga shan kun oo doolar ay ku baxayso faa'iidada laga heli karo oo shantii kun waa laga soo celi karaa micnaha haddii ay sida la rabay usoo baxaan geeda goormay ahayd markii aad bilowdeen oo aad beertan dadan samayseen bishii bisha afraad ee laba kun sagaal tobanka
ayaad bilowdeen ha ayaan bilownay sabiinteeda sawir naga sii siday u dhisan tahay qaab noocay u dhisan tahay qofka aan garanayn beer dadan bal uga sharax siday u dhisan tahay beertan horta waxay leedahay waa dadka siday u yaqaanaan soomaalidu badana wax yaqaanaan aqal soomaaliya waxaa la dhaho amase guryahan caadiga sida loo dhistoo kale guriga jingada wuxuu leeyahay biro laysku xirxirayo beertan qaybteeda kore waxaa waaye bac ama teendho loogu talagalay oo green house micnaha bacdaas loogu talagalayo islaadka bixinaysa oo qoraxdan ka difaacaysa geedkiina in loogu talagalay usoo deynaysa iftiin loogu talagalay hoosna maadaama in
weli dalagii horta ma ku beerteen dalaga ay sheeg yaanyadoo kale ayaan qorshihiin inaan ku beerno waana beernayo waa bax uu soo baxay haddii waxa qorshaysan inay meeshaas gashato toba boqol oo geed yaayada iyo geedaha kale dabcan si dadka beerada yaqaanaan guud ahaan geed mirood ha ahaado ama qudaar ha ahaado guud ahaan
markaqhudaarta ama koos ha ahaato ansalaatadiiyo kale barbaroonigii ayuhu nuuco geedahaasoo dhan inay kasoo kasoo bixi karaan qudaarta ayuu nuuc oo dhan way kasoo bixi karaan waaya waxaad ii sheegtaa maxaad ku doorateen inaad gurceel ka hirgelisaan beertan dadan gurceel baahideeda horta ka jirta maadaama aan ognahay in gurceel oo dhulbeereedkeeda uu yaryahay baahi yaayo maanta ay ka jirto qudaar ayuhana dhinac kasay tahay saas calaadirada ayaa nagu dhalisay inaan maanta aan fursadan dadkii deegaanka anaguba aan uga faa'iidin horta haddeer waxaan qorsheyana inay galaan toddoba boqol oo geed oo yaanyo ah geed walba waxaa afrijka celceliskiisa oo dhali karaa labaatan kiilo kiilo kiilo yaanyana inta amase halkii ka ji oo yaanyada intay magaala ka joogto adiga average hal doolar inay ka joogto haddii lagu dhufto marka faa'iido badana kasoo baxaysa
marka oo kale ma jiraan geedahan sida barbaroniga amba sibcsam waxyaaba noocaas oo kale ayada ka war ha waa jiraan barbaroniga oo kale hadeer beerta qayb xiran iyo qayb furanay kale leedahay qaybta furan oo kale waxaan qorsheyeyna inaan gelinna kuwan oo abuurnay barbaroni sidoo kale waan sii baahi doonaa oo waxaan rabnaa inaan dalagyo badan inaan ku beerno laakiin hadda kan bilaaw waaye hadda yaanyadan noogu horeysa aan gelinay iyo barbaronigaas aan beerno sidaad ku hesheen marka ama aad idinku soo gaareen biyaha oo kale qaabka aad ku hesheen ka war biyaha biyo aan ceel kasoo jeedino waaye biyo oo annaga de ceel annaga aleynaha ma ahan waa ceel biyo ceel aan kasoo jeedinay kabacdina aan ku waraabinayno marka ma booyad baad u isticmaashaan qaabkay inkugu yimaadaan qaab cable ah ceelka ayaan dhunahaa tubo ha waa gartay waya maxaa marka qiimahooda oo kale marka la fiiriyo ma biyo badan baa ku baxay intee fuusta ayaa laga yaabaa in waraabkaasi ku baxdo waraabkaas horta fuus biyaha ku baxay ma badna aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cali axmed oo u warramayey wariyaha raadiyo ergo cabdirasaaq xirsi haajirow haatanna xubinta hadalhaynta dhegaystaha waxaa istuudiyaha igu weheliyo cabdixamiid cabdicasiis cabdixamiid bal marka hore kusoo dhawow radio ergo waxaad inooga warantaa hadalhayntii ugu dambeysay ee dhegaystayaasheenna ay inoo soo duubeen aad baad umahadsanta cabdifatax haddii aan fiirino waxyaabaha dadka noo soo sheegayaan labadan beri waxaa u badan inta badan dadka ka hadlayo roobka iyo roob-la-aanta roobka meelo badan oo ay baryahan dhan sugaya roobka inay helaan guga ayaa waxay noo sheegayaan inay roobabka helaan waxaa ka mid ah gobolka galguduud magaalada cadaado waxaa naga soo wacay muuse nuux oo noo sheegay in ay heleen roobabkii ay beri badan ay sugaayeen wuxuu noo sheegay in ay haddeer uu ramadaankana weli uu cusub yahay ay ka faa'iidi doonaan ayna ku soomi doonaan si ka dhib yar sidii hore marka waxa waaye muuse nuux wuxuu ka mid yahay dadkii noo soo sheegay roobabkii ay meelaha ka heleen waxaa kaloo jiro sidoo kale roob noo sheegay magaalada laascaanood oo baryahan dhan dhegeystayaasha naga soo sheegayeen in ay roobabka heleen marka dhegeystahaasi oo joogo dharkan genyo laascaanood wuxuu noo sheegay in iyagana roobka heleen ay sidaasoo kalena ugu faa'iidayaan nicmada roobka bal cabdixamiidow aan isla dhegeysano dhegeystayaasha dhegeystahaas codka uu inoo soo duubay waa muuse nuuxo ilaahay ilaahay waa naga fujiyey roobabkii aan sugayna caaradkoodii ilaahayna siiyey waa muuse nuuxoo jooga galbeedka cadaado magaalada lagaabiye gaduud alxamdulilahi rabbilcaalamiin hor haraa haraadkii iyo wixii waa naga haray saraf ku soon weeye raaxo ku soon weeye alxamdulilah ergoy adna sidaa naga gudbi waa sax sax weeye wakukaa bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joogaa deegaamada ka tirsan gobolka sool amase laascaano waxaan joogaa deegaanka la yidhaahdo darkeyn genjo aad iyo aad baa loogu barwaaqaysan yahay walaal maasha allah roob waana helay waa biyeysmada ceelku aad iyo aad baa loogu fiican yahay duqi degmadu labaa kan lahaas helw helw
aada ayay umahadsan yihiin dhegeystayaashaas inoo soo diray fariimahooda cabdixamiido waxaa kaloo jiro dhegeystayaal kale oo inoo sheegayo meelo macnii inuu roobku deegaankooda uu ku yaryahay bal inooga warbixi deegaanka ay joogaan
dhegeystayaashaas waxay naga soo waceen waxay naga kala soo waceen togdheer iyo mudug dhegeystaha naga soo wacay togdheer wuxuu noo sheegay in ay yihiin dad barakacayaal ah wuxuu noo sheegay in uu joogo xeryaha gogobley qorlugud wuxuu noo sheegay in ay meeshaas ka jiraan kuleelo oo weli uu ku dheeraaday jilaalkii iyo haraadkii marka wuxuu kaloo noo sheegay in ay u baahan yihiin adeegyo caafimaad meesha ka jiro waxaa meesha kaloo ka jiro hergebka marka wuxuu wuxuu noo sheegay in ay u baahan yihiin adeegyo caafimaad iyo mucaawino si ay u baxaan waqtigan adag ee kulul uu ramadaankan hayo waxaa kaloo jiro dhegeysta naga soo wacay mudug magaalada hobyo wuxuu noo sheegay isagana in ay roobabkii weli aysan u di'in dadkii dadkii ayaa meeshaas dhibaato badan ku qabo wuxuu kaloo sheegay in ay saameyn ku yeelatay roob-la-aantii kulaalkii malaayga badda ku jiray marka waxaa dhacday in ay malaaygii meesha ku jiray in ay mara qaarkood kulaalka badda xitaa ka jiro iyo dhulka ay isku mid yihiin in ay mara qaarkood soo baxaan ayagoo banaanka banaanka yaalo meydkoodii iyo meeshii yaalo inay dhacaan mara qaarkood in la arko marka waxay kutusinaysaa heerka kulaalka iyo jiilaalka iyo rafaadka mara qaarkood ka jiro deegaankaas assalaamu calaykum saadi orgo waa wariy wariye weriye maxamed deeq oo kaala soo xiriiraya deegaanka hobyo ee gobolka mudug waxaa halkan laga cabanayaa dadku dee hobyo xilliga oo rabadaan ah iyo xilligii roobka oo dib dhacay iyo kulaylka oo siyaada ah maadaama aan weli waxay adaa iyo wax gargaara dalka iyo dibadda midna laga helin waxay ka cabanayaan dadka reer hobyo kulayl aada u siyaadaa iyo raddii oo aada arkaysid kalluunkii oo banaanka imaanaya xilliga kulaylaha daraadood isagoo bakti ah ayaa xeebka ku arkaysaa cabashadu waa ballaaran tahay dadka reer hobyo ma haystaan xilligan wax ay uga badbaadaan ramadaanka daraadiis maadaama kulaylka uu dheeryahay biyana aysan jirin waad mahadsantihiin raadio kulmiyo sida aad shacabka ugu shaqaynaysaan waana idin soo dhaweynayna haddaan nahay bulshada reer hobyo bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ergo waa salaamaya aad baan u salaamayaa waxaan joogaa taam layihahdo dogoble oo ka tirsan degmada qorulugud gobolka togdheer ee somalilan waxaan leeyahay roobka gugu nama helin way naga raageen marka hore xoolo waa noo ladnaayeen haddeerna waxaa moodaa adhigu inuu beryahan xaalufka uu aad u adhi aan u xumaanayn haddii laba bilood roobku naga raago aad iyo aad baanu u hoos u dhacayaa jiilaalku nagu xumaanayaa waxaan leeyahay somaliland taamka dogoble hanoo soo dhakhtar hanoo keento dadku waa xanuunsanayaan hargab waa jiraa abaartaana waxaanu leenahay hanala ka caawiyo roobka hawd iyo meeshay doonaan bay ka daa inagan heli waaba kaamka dogoblena waxaan leeyahay ma ku leedihiin xidhiidh sida kalena waa wacanahay waxaa la yidhaha saarax kaariyo dirir halkaasaan joogaa kaamkaa dogoble waassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad ayuu u mahadsan yahay cabdixamiid oo xubinta hadalhaynta dhegeystaha dhegeystayaasha fariimaha ay inoo soo duubeen inuu soo jeedinayey halkaad weli nagala socotaanna waa raadiyo ergo
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
qaybihii ugu dambeeyey ee idaacadda ayaynu soo gaarnay haatanna ku soo dhowaada riwaayadeennii amal ee ka hadlaysay arrimaha carruurta qaybteedii koob iyo tobanaad
ku soo dhowow dhegaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta koow iyo tobanaad ee sheekada amal
maanta waa maalin nasasho waxaana suuqa soo wada aaday amal hooyadeed ubax iyo walaalkeed liibaan amal baa waxay maqlaysaa ooyin gabdheed iyo qaylo amal hooyadeed waa iska sii socotaa oo dheg uma laha waxaas iyo ooyintaas
warmeeday gabadhaydi meeday xaggee aaday hooyo xaggas bay naga soo hartay xaggaas bay nooga soo hartayaa war ma doqon baa tahay maad ii sheegtid ilaahayow ilxun hay tusin hooyo ayadaa imaanayso iyadaa imaanaysaa oo maxaa ula jeedaa maba hayee hooyo dididi amal waa gabadh caqli badan war caqli badnaantaada maahee orodoo gabadha ila raadi liibaanow bal dib inoo celi hooyo waa taas meeday waayo waa taas hor taagan guriga soo ma aragtid haa waan arkaa inay meesha taagan tahay maxaa meesha hor istaajiyey maxay la taagan tahay hooyo nakeena soo aragnee nacararsii malaha meesha dhib baa ka jiree nacararsii hooyo nacararsii hooyo hooyo amal maxaa nooga hartay oo meesha ku taagay hooyo arag sida gabadhan loo
ubax oo ah amal hooyadeed oo si aada ula yaaban sida arxandarrada ah ee ay haweenaydan u garaacayso gabadhan maskiinta ah baa bilaabaysa in ay la hadasho haweenayda
alla iga dhiciyo baqbaqna muslim iga kaa dhicinaayo ma jira mise waa kaaga sii daraa iga hamuusnaaya muslimow alla iga dhiciyo alla iga dhiciyo alla waa dhintayey muslimow alla iga dhiciyo alla iga dhiciyo alla waa dhintayey alla jirkaygu wuu googa'ayey alla iga dhiciyey alla jirkaygu wuu googa'ay alla iga dhiciyay walaalay balbaskadhe intaasaa ugu filan garaacise na adiga maxaa kaa gala miyaadan shaqo lahayn walaalay hay aflagaadaynin waxaan ku idhi usha ka aayar ma wax kalaan ku idhi soomaalida waxaan loo dirsanayay dalaq soo dhahaan soomaali oo dhan halkan ma joogaane bal anaa kula hadlayee walaalay si fiican iila hadal waan kula hadlay waxaan ku yidhi adigu shaqo iga yeelo waxaan ku weydiiyey maxaa u tahay gabadha maxaan u ahaan lahaa waa jaariyad ii shaqaysa oo diidaysa inay shaqadeeda qabsato oo haddii ay kuu shaqayso ma garaac baa lagu yidhi maxay tahay warkaas adiguma waxaad ka dhex shaqaysaa jaariyadaha iyo dadka ay u shaqeeyaan adiga waad hadal xun tahay ee si fiican baan kuula hadlaye si fiican iigu jawaab dad badan ayaa meesha isugu soo baxaya oo qaarkood ka qayb qaadanaya la hadalka haweenaydan carruurta sidan u gelaysa
may maqlaysaan dadkiinna maqaayadayda horteeda soo dhooftay oo haddaan ku maqlaynana ma inaadna garaacdid baad rabtaa ka hortaga maqaayadayda noo kala dhexbaxa aniya jaariyadayda war innagaa yaabnay qof sidanoo kale u kibray ilaan wuu jiraa adiga kibirkan iima yeelin ee culayska iga korqaad odaygaas meeshaa maraya soo ma aha oday macow haa hooye waa asaga oo macow oo macow kaalay kaalay haye ubaxay maxaa meesha idin taagay dadkan badanna muxuu ahaa waa nasiib wanaag haddii baan halkan kaa helnay maxaa halkan ka dhacay gabadha ooyaysana maxay ahayd sidaad aragtidba gabadhan ooyaysa waxay u shaqaysaa naagtan haye shaqana ma aha waxeedee way addoonsataa oo siday rabtay ka yeeshaa koow waxaan halkan ugu soo leexannay inaan gabadha ka celinno tuwax maqlaysana ma ahan si kastana wax waa ugu sheegnay waan gartay jirkeeda meel la taabta ma lahan ushaas bay meel walba kala dhacday oo meel u fayow ma leh meel walbana way diirdiiran tahay adeer macow haddaaba meeshaan aad timid oo ilaahay meeshaan ku soo mariyey naagtan wax nagala qabo gabadha yar siday u garaacday dadkoo dhan way wada yaabeen bal aan aado oo la hadlo bal adeer macowow bal la hadal waa intaasoo kaa xishoobtaa adige
assalaamu calaykum see la yahay waa nabad adeer waxaan ku weydiiyey maxaa gabadhan idinka dhaxeeya oo aad sidan ugu garaacday
weligeedba waa sidan ma taqaaniin gabadhan waxaan u lahayn kuma adeegto hadde qofka shaqaa idinka dhexaysa ee ul idinkama dhexayso naagtii ii keentay waxaan kula heshiiyey hadday ay shaqadeeda qabsan weydo inaan dhegad kala daalo hadda taas ma iyadaa soconaysa adduunku halkaa ma taagnee sharci baa kala haga
aniga waxaa sharcigii ah ushaas hadday hawsheeda ka soo bixi weydana ushaas baa sugaysaa mid haddii aan ku weyddiiyo ka waran waad i weyddiin kartaa haddii aad wada shaqaysan weydaan inaad kala tagtaan maxaa diidaya waxaan la galay heshiis gabadhan heshiiskaasna waa sanooyin ilaa ay sanooyinkaasi ka dhammaadaanna gabadhan way joogaysaa oo shaqadeeday qabsanaysaa waxaan wax deegaankeenna ka dhici jiray maaha waa anin naxdin leh bal iigu kaadiya rag baan telefoon u dirayaaye ciddaad doontid telefoon u dir ciddii wax laga qaado ha la arkee halow halow war ma guuleed baa haa waa guuleed ma guuleed baa haa waa anigii war waa owmacoowe waxaan joogaa meel halkan ah oo xaafadda ah buuq iyo dhib baa ka taagan ee mays heli karnaa si aan u xallinno haa iigu imow waxaan joogaa geedkii suke ee suuqa haddaan kuu imaanayaa hadda ubax markii ay ka soo laabteen suuqii ayay toos ugu sheegtay arrintan odayaashii xaafadda iyo qooskii dhalay gabadhaas oo ay garatay waxay odayaashii go'aansadeen in ay toos u aadaan haweenaydii ku tacaddisay gabadha yar isla markaasna waxay fariin u direen dadkii dhalay iyo dhammaan dadka deegaanka oo intay gabadhihii dugsiyada ka saareen shaqo ugu dira magaalooyinka waxay aad uga dhiidhiyeen tacaddiga ceenkaas ah ee ubadka aan qaangaarka ahayn shaqada lagu diray gaar ahaanna gabdhaha sida xun loogu shaqaysto oday guuleed iyo oday macow waxay imaanayaan guriga farxaan oo ay ku ballameen si ay uga wada hadlaan arrinta ka dhacaysa deegaankooda oo aan hore looga aqoon si gaar ah weliba arrinta gabadha shaqaalaha laga dhigtay isla markaasna la garaacayo
war soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada waa idin sugayo islaanta iikiin sheegtay haa ballankeenna sidaas ahaa soo fadhiista halkan soo fadhiista qadiifadan ama darintan ku soo fadhiista khayrna sheega haye haye waan fadhinaa waan fadhinaa waad mahadsan tahay soo dhowayntaana soo dhowaysay beerihii waanad doonaaye reerihii waa waa nabdoonaayeen kow dheh wixii dhacay shalay galab waxaan u malaynayaa farxaanow inaanu warkugu seeganeen arrintan horta waa arrin aad iyo aad murugo u leh waxaana iga warramay islaantayda ubax ilaahay khayr ha siiya iyo gabadha yare gabdhaheeda ugu filinfircoone fariidii haanuda taqaani inay darisku yaqaano ee amal ilaahay haddaaya labadooda baa iga warramay arrintan marka aad iyo aad baan waa ka seexan waay habeenkii xalay hamiyaan gama isku siiyey indhaha saan isu rogayey isu rogayey isu reeb waagu galalac yidhi marka arrintani arrin murugole weeye in loo guntadana way u baahan tahay waa sax hadda ayayna ogub tahay oo haddii aanan waxba laga qaban ogaada hadhow waxay noqonaysaa tusbax go'ay waa run waddo furan kulay noqonaysa anaa kaaga markhaatiya waa waddo furanta waa in laga hortago oo laga hortago arrintan waxaa leey wixii rag u kaco rabbina aqbale way rumoobaan rag baynu nahay inaga meesha ka geediya inaga iyo intii naga maqan waa in arrintan u guntano aan u kacno ka hortagno markan waa sidaa sheegtaye waxaan kuugu soconnay in aan arrintan dib loo dhigin oo xalkeeda aan hadda ku dhaqaaqno oo aan u tagno haweenaydii dhibka geysatay wixii naga batana aan maamulka gaadhsiinno ilaah idankiis aad iyo aad bay u wanaagsan tahay waa arrin wanaagsan waana la qaatay waana siday ku wanaagsan tahay siday ku wanaagsan tahay wey haddii inagu arrintaa xallin weyno inaga baal dheerooto ama awood weyno waa inaan maamulka meesha ka jira la aadna wana iyo mis kama ahmaya horta waa inaan saas samayno yalkeeda arrintan inaga inoo tahalaa yal meel kale si aad aadina ina dhaqaajiya waa war fiican waalidiinta gabadha dhashayna waan wargelinnay iyaguna waa sii maraynaa maadaama ay iyagu yihiin kuwii dhalay gabadha oo shaqada u diray arrintan waynu ku dhaqaaqaynaa waxaa laga yaaba inay xilli nagu qaadato qurac baa inoo diyaara jabdhan iyo hilib iyo waxbaa inoo diyaara marka anu quraacanno aan sii quraacanno waa soo jarmaadeena anu quraacanno waad mahadsan tahay mar haddii lagu talagalay ka tegis ma lahan waa inaan quraacannaa warku sidaasuu ku wanaagsan yahay ku fiican yahay ubaxee hee lasoo dheere lasoo dheere arrin baa taalle lasoo dheere quraacda quraacda lasoo dheere raggu waa ina sugaya annaguna waa daahsannahay lasoo dheere quraacda waa mabaxayna arrintii murugada lahayd ee aadka loo hadalhayay baan rabnaa inaanu galno aniga odayaashanbe ilaahay ha ku barakeeye waa diyaar waa diyaar hadda la soo dheeraynaya waa diyaar wax walba adiga iyo gabadhaada yare amaal yaa cidda kale kula joogta kuwaa ku ag taag taagan waynu dhaqaaqaynaaye qudhiinana soo raaca deena soo raaca markaanu quraacno diyaar garooba intaanu quraacana idinkuna quraacda oo wafti ay naga qaadinayo waqti uu naga lumin inoo soo ururiya waqtiga
waxaad maqashay qaybtii kow iyo tobnaad ee sheekada amal qaybta labiyo tobnaad waxaad maqli doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
akhlaaqdiyo erayga waxaan ilmih lagu ababiyaa dibaa loo aayiyey ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydanubeenugaada dhallaanko wada ogaaday waxaydanubeen ogaada
waa jira fool xun dhibaato badan marka gabdhaha waxaan leeyahay marka ugu horeysa taxadarka marka ugu horeysa intaad uurka leedahay inaad tagtid meel wax laguu qaban karo oo dhibaatada laga hortegi karo intaynan dhicinin qofkii sidii loo xanaanayn lahaa markay dhalayso hadday dhashana oo wax dhacaana markaan isla markaba mataqaa wax laga qaban karo in la joojiyo yacni dhibaatadana dadkaan iska fadhiyo oo laba beri baan fuulanayaa iyo saddex beri baan fuulanayaa iyo toddoba beri bay fuulanaysa iyo waxa keenaya inay waxaas wax qalada yihiin maanta dad badan oo waxaa jira takhtariina oo qala oo qaliinkuna uusan dhib badnayn inay bi uga soo saar iyadoo qofkiina caafimaadka iyo ilmaha iyo kii hooya labadaba dardar gelinaya marka dadka waxaan leeyahay aamina takhtariintiina u taga isbitaalada aada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaadii